matayos cutubka laba iyo tobnaad
wakhtigaas ciise wuxuu sabtigii dhex maray beraha xertiisuna waa gaajaysnayd oo waxay bilaabeen inay sabuuladii jartaan oo cunaan laakiin farisiintii goortay arkeen waxay isaga ku yidhaahdeen
eeg xertaada waxay samaynayaan wixii aan xalaal ahayn in sabtida la sameeyo laakiin wuxuu ku yidhi miyaydanaan akhriyin wixii daa'uud sameeyey goortuu gaajooday isaga iyo ku hila jiray siduu gurigii ilaah u galay oo uu cunay kibistii tusniinta tan aan xalaal u ahayn inuu cuno ama in kuwii la jiray cunaan wadaaddada keliya maahee ama miyaydanaan sharciga ka akhriyin in wadaaddadii macbudka ku jira sabtida ay sabtida ka dhigaan wax aan quduus ahayn oo ay ka eeg la'yihiin waxaan idinku leeyahay mid macbudka ka sarreeya ayaa halkan jooga haddaad aqoon lahaydeen hadalkan micnihiisa waxaan doonayaa naxariis ee ma aha alabari kuwa aan eed lahayn ma aad xukunteen waayo wiilka aadanahu waa sayidkii sabtida markaasuu halkaas ka tegey oo wuxuu galay sinagogooda oo waxaa joogay nin gacan engegan goortaasay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen si ay ugu ashtakeeyaan maxalaal baa in sabtiga wax la bogsiiyo markaasuu wuxuu ku yidhi ninkiinee baa lax leh oo hadday sabtida god ku dhacdo aan soo qabanaynin oo aan soo bixinaynin haddaba nin intee buu ka qiimo badan yahay lax sidaa darteed waa xalaal in sabtida wanaag la sameeyo markaasuu ninkii ku yidhi gacantaada soo taag wuuna soo taagay oo way bogsatay sida tan kale laakiin farrisiintu waa baxeen oo waxay ka wada hadleen si ay u dilaan ciise goortuu ogaaday ayuu halkaas ka tegey oo waxaa raacay dad badan dhammaantoodna wuu wada bogsiiyey wuxuuna ku amray inaanay cidna u sheegin si ay u noqoto wixii lagaga dhex hadalay nebi isaayos isagoo leh
eeg midiidinkaygii aan doortay kan aan jeclahay oo ay naftaydu ku faraxsan tahay ruuxayga ayaan dul saari doonaa wuxuuna qurumaha u sheegi doonaa xukunka ma uu ilaaftami doono mana qaylin doono ninnana codkiisa jidadka kama maqli doono cawsduur nabar leh ma jebin doono dubaalad qiiqaysana ma demin doono ilaa uu xukunka u soo bixiyo libta oo quruumaha waxay ku rajayn doonaan magaciisa markaasaa waxaa loo keenay jinnoolo indhala oo carrabla wuuna bogsiiyey sidaa darteed ninkii carabka la'aa waa hadallay oo wax arkay kolkaasaa dadkii badnaa oo dhammu yaabeen oo waxay yidhaahdeen
kanu miyaanu ahayn ina daa'uud laakiin farrisiintu goortay maqleen waxay yidhaahdeen kanu jinniyada wax kale kuma saaro belsabuul oo ah madaxda jinniyada ma ahee laakiin isagoo garanaya fikirradooda ayuu ku yidhi boqortooyo walba oo kala qaybsanta cidlaa' bay noqotaa oo magaalo walba iyo guri walba oo kala qaybsamaa ma taagnaan doonaan haddii shayddaan shayddaan saaro waa kala qaybsamaa haddaba boqortooyadiisu sidee bay u taagnaan doontaa oo anigu haddii aan jinniyada ku saaro beelisabuul wiilashiinayay ka saaraan sidaa darteed iyagu waxay ahaanayaan xaakinadiina laakiin haddaan jinniyada ku saaro ruuxa ilaah waxaa idin timid boqortooyada ilaah ama qof sidee buu kan xoog leh gurigiisa u geli karaa oo alaabtiisa u dhici karaa haddaannu kolkii hore kan xoogga leh xidhin markaasuu gurigiisa dhici doonaa kan aan ila jirin waa igagees oo kan aan ila ururin waa firdhiyaa sidaa darteed waxaan idinku leeyahay dembi walba iyo cay walba waa loo cafiyi doonaa dadka laakiin cayda ruuxa quduuska ah ka geysa looma cafiyi doono ku alla kii ku hadla hadal wiilka aadanaha ka geys ah waa loo cafiyi doonaa laakiin ku alla kii ku hadla hadal ruuxa quduuska ah ka geesa looma cafiyi doono wakhtigan iyo wakhtiga iman doona ama geedka wanaajiya iyo midhihiisaba ama geedka xumeeya iyo midhihiisaba waayo geedka waxaa lagu jartaa midhihiisa dhal jilbisay sidee baad wax wanaagsan ugu hadli karaysaan idinkoo shar leh waayo afku wuxuu ku hadlaa waxa qalbiga ku badan ninka wanaagsani wuxuu maalka wanaagsan ka soo saaraa wax wanaagsan kan sharka lihina wuxuu maalka sharka leh ka soo saaraa wax shar ah waxaan idinku leeyahay erey kasta oo aan waxtar lahayn oo dadku ku hadlo maalinta xisaabta xisaab bay ka bixin doonaan waayo hadalladaada ayaa lagugu caddayn doonaa inaad xaq tahay oo hadalladaada ayaa lagugu xukumi doonaa markaas qaar culimmada iyo farrisiinta ah ayaa u jawaabay oo ku yidhi macallimow waxaannu doonaynaa inaannu calaamo ka aragno markaasuu wuxuu u jawaabay oo ku yidhi qarni shareed oo sinaa leh ayaa calaamo doonaya calaamona lama siin doono calaamadda nebi yoonis maahee waayo sida yoonis saddex maalmood iyo saddex habeen caloosha nibiriga ugu jiray sidaasuu wiilka aadanahuna saddex maalmood iyo saddex habeen caloosha dhulka uga jiri doonaa nimanka niniweh waxay xisaabta isla tegi doonaan dadka qarnigan wayna xukumi doonaan waayo waxay ku toobad keeneen wacdigii yoonis oo bal eeg mid yoonis ka weyn ayaa halkan jooga boqorada koonfureed waxay xisaabta la kici doontaa dadka qarnigan wayna xukumi doontaa waayo waxay ka timid meesha dhulka ugu shishaysaa inay xigmadda sulaymaan maqasho oo bal eeg mid sulaymaan ka weyn ayaa halkan jooga jinniga wasakhda leh goortuu ninka ka baxo wuxuu maraa meelo aan biyo lahayn isagoo nasasho doonaya mana helo markaasuu yidhaahdaa waxaan ku noqonayaa gurigaygii aan ka baxay oo goortuu yimaado wuxuu helaa isagoo madhan oo xaaqan oo hagaagsan markaasuu tagaa oo wuxuu wataa toddoba jinni oo kale oo ka xunxun isaga wayna galaan oo halkaas joogaan ninkaas wakhtigiisa dambe ayaa ka darnaada wakhtiga hore sidaasay u noqon doontaa qarnigan sharka leh intuu weli dadkii badnaa la hadlayey ayaa hooyadiis iyo walaalihiis dibadda taagnaayeen oo doonayeen inay la hadlaan isaga mid baa ku yidhi bal eeg hooyada iyo walaalaha ayaa dibadda taagan oo doonaya inay kula hadlaan laakiin wuu u jawaabay oo ku yidhi kii u sheegay yaa hooyaday ah oo yaa walaalahay ah
gacantiisa ayuu xertiisa ku taagay oo yidhi waa kuwaan hooyaday iyo walaalahay waayo ku alla kii yeela doonista aabbahayga jannada ku jira kaasaa walaalkay iyo walaashay iyo hooyadii ah